bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaةu والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo lixdanaad ee suuratu maryam waxaanu ku joogaa aayadda lix iyo soddonaad ee suuratu taaha allah waxau ihi subxaanah rabu الsamaawaati wاlardi wma baynahuma facbudhu wاstabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya waxaa aayaadkan allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay ifraadu alcibaadati lilaahi waxdah cibaadada allah in loo barax tiro oo cid kale aan lala wadaajin waxaa kaloo mowduucaadka aayaadkani ay tilmaameen ka mid ah almunkiruuna lilbacsi wa ciqaabuhum wa sifaatuhum kuwa bacsiga iyo isa soo bixinta dambe beeninaya ama dafiraya ee diidaya iyo cuquubaday la kulmayaan iyo tilmaamahay leeyihiin waxaa kaloo allahu ku tilmaamay aayaadkan jazaau lmuhtadiina alcaamiliina lilطaacaat kuwa hanuunsan ee wanaagga iyo samaha sameeya abaalmarinta wanaagsan ay la kulmayaan waxaa kaloo aayaadkan alla kaga hadlay alraddu cala iftiraa'aati اlmushrikiina wa ciqaabuhum radinta lagu radiyey ee lagu celiyey been abuuradka ay mushrikiintu la yimaadeen ee ay u nisbeeyeen rabbi wuxuu ka nasahan yahay oo beri u ka yahay iyo cuquubada ku dhacaysa ee arrinkaa ka dhalanaya ka dhalanaysa waxaa kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala kaga waramay aayaadkan u dambeeya suuratu maryama jazaau lmu'miniina wa muhimatu lqur'aani wa ihlaaku lkafarati bih dadka muuminiinta abaalmarinta wanaagsan ay la kulmayaan iyo muhimadda iyo ujeeddada qur-aanku iyo waxyaabaha loo soo dejiyey ee waxa weeyaan muhimaadka iyo ujeeddooyinkiisa ka mid a iyo halaagidda lagu halaagay in badan oo gaalada ka mid a markay ka baydheen suuratu taaha iyo bilowgeedana waxaa allah ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala alqur'aanu wa muhimatuhu wa sifaatu man anzalah qur-aanka iyo muhimadiisa iyo tilmaamaha uu leeyahay allaha qur-aanka soo dejiyey waxaa kaloo alla uu kaga waramay bilowga suuratu taaha munaajaatu muusa calayhi asalaam fi lwaadi almuqadas munaajaadkii muuse uu rabbigii la faqay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaa uu kula hadlay toggaa tahiran ee barakaysan waxaa kaloo aayaadka alla uu ku tilmaamay mucjizaatu muusa calayhi asalaam wa takliifuhu biadahaabi ilaa fircawn wailtijaa'uhu ila allah mucjisooyinkii rabbi ku karaameeyey nebi muuse iyo in loo xil saaray inuu fircawn u tago isagoo rasuul ilaahay u soo diray ah fircawn si uu ugu digo iyo qoomkiisaba iyo magangelyada muuse uu ilaahay magan galay ee miciin iyo nusraba uu ka dalbaday mawaadiicdaas ayaa aayaadka darsigeennan caawa aynu ku qaadanaynaa ay ka warramayaan ilaahay waxau idhi subxaanahu wa tacaala rabu الsamaawaati waalardi wmaa baynahuma facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya rabu الsamaawaati ay huwa alle rabu الsamaawaati samooyinka rabbigooda weeyi iyo waalardi dhulalka rabbigooda iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysaba rabbigooda weeyi ee facbudhu caabud nebi moxamedow keligii rabbigaa caabud oo wastabir licibaadatihi facbudhu caabud rabbiga sifadaa leh oo cibaadada u barax tir oo cid kale ha la wadaajin wastabir licibaadatihi cibaadadiisana u sabir oo u adkayso waayo sabir bay u baahan tahay taacadu hal taclamu oo miyaad u ogtahood u garanaysaa lahu alle samiyaa ay shabiihan wa nadiira wax la siman ama lagu shabaho oo alle la barbar dhigo miyaad u og tahay jawaabtu waa maya waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay laa taclamu lahu samiya waxay culimmadu tilmaamaan aayaadkan anwaacu towxiid ahalaatha intuba inay waxa weeyaan ku jiraan oo towxiid arububiya waxaa laga qaadanayaa rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa waa ilaaha dhulalka iyo inta u dhaxaysaba isagu mulkiya ee abuuray ee leh ee u talinaya ee siduu doono waxa weeyaan ugu tasarufaya waa towxiid rububiya oo ifraadullaahi biafcaalih ilaahay afcaashiisa in loo gaar yeeloon cid kale lala wadaajin ah facbudhuna waa towxiid aluluuhiya ama towxiid alcibaada oo ifraadullaahi biafcaali alcibaad ilaahay in loo gaar yeelo camallada iyo cibaadaadka addoommadu ay qabanayaan hal taclamu lahu samiya waa towxiid alasmaa'i waasifaat oo ilaahay tabaaraka wa tacaala magacaantiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisa midna cid kula midii inaanay jirin bay tilmaamaysaa oo laa samiya lahu fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatih wax rabbi kula midoo la barbar dhigo ma laha oo ku shabbahaya daatadiisa ama asmaadiisa iyo sifaadkiisa walam yakun lahu kufuwan axad axadna ma ahaa nin alla mid u dhigma oo la barbar dhigo laa fii asmaa'ihi walaa fii sifaatihi walaa fii daatih towxiidka anwaacdiisa saddexdaana marka la tilmaamayo waa waxyaabo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xaq u leeyahoo loo sugayo ee aaliha badan in la qirayo ma aha tacaala allahu can dalika culuwan kabiira fallaahu waaxidun laa shariika lah laakiin muraadku waxa uu yahay uun in rabbi rubuubiyadiisa loo gaar yeelo uluuhiyadiisa loo gaar yeelo asmaadiisa iyo sifaadkiisana loo gaar yeelo wayaquulu waxa u odhanayaa alinsaanu insaankii waxa uu odhanayaa waa jinsul insaan laakiin loo jeedo kaafirkii aidaa maa midtu marka aan dhinto lasawfa ukhraju oo miyaa lay soo bixinayaa xayan xaal aan ahay mid nool awalaa yadkuru oo miyaanu xasuusnayn alinsaanu insaanka gaalka ee bacdiga beeninaya miyaanu xasuusnaynba annaa annagu khalaqnaahu inaanu abuuray insaanka min qablu hore aanu u abuuray walxaal lam yaku aanu ahaynba shay-a wax la sheego oo jiraba aanu ahayn hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura waayo insaanka waxa soo martay marxalad wax jiro oo la sheegaba aanu ahayn ee uu yahay macduum aan jirin kadib allaa jirsiiyey oo wax jiro ka dhigay marka ilaaha markii horeba adoon jirinku jirsiiyey miyaanu awoodin inuu dibkuu soo celiyo bala whuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduh wahuwa ahwanu calayh allah waxau ihi fawarabbik rabbigaa baan ku dhaaranayaaye nebi muxamedow lanaxshurannahum wallee waanu soo ururin oo waanu soo xashrin ama waanu soo kulmin iyaga iyo washayaadiina shayaadiintaba waanu soo kulmin humma lanuxdirannahum dabeed waxaanu soo xaadirin oo aanu keeni xawla jahannamo jahannama hareeraheeda jithiyaa xaal ay yihiin kuwa jilba jooga iyagoo jilbaha u jooga ayaanu jahannamo dul keeni oo waa lagu cabsi gelinayaa intaanay gelinba indhaha ayay kasii argagaxayaan oo waxa weeyaan ay kasii arkayaan allah waxau ihi humma lanansicanna dabeed waxaanu ka soo siibi oonu ka soo bixin min kulli shiica qolo walba waxaanu ka soo bixin doonaa ayuhum koodii ashaddu ugu daraa cala araxmaani allaha raxmaanka korkiisa citiyaa xagga madax adayga iyo canaadka iyo dhiiranaanta koodii ugu daraa ayaa qolo walba horta laga soo horsaari si jahannamo loogu tuuro inta dambena waa ka dambaynaysaa waa lagu tuuri alla waxau ihi uma lanaxnu dabeed annaku aclamu annaka u ogaal badan biladiina kuwa hum iyaguba awlaa ugu mudnaanshaha badan bihaa jahannama siliyan xagga gubashada iyo gelitaanka kuwa inay ku gubtaan jahannamo oo ay galaan ugu habboon annakaa og oo cilmi u leh allah waxau ihi wain minkum ay wain minkum axadun axadna idinka mid ma aha yacni khalaa'iqdii iyo dadkiiyo guud ahaan mu'minkiina iyo gaalkiinaba wain minkum idinka mid ma ahaanin ay axadun qofna idinka mid ma aha ilaa hadduu idinka mid ahaadase waariduhaa haa oo jahannamo ah kii ku arooraya weeyi kaana wuxuu ahaaday huwa wuruudkaa jahannamo lagu aroorayaa calaa rabbika rabbigaa korkiisa wuxuu ku ahaaday xatmaa waajib laasima oo maqdiya la xukumay uma nunajii dabeed waanu badbaadinanaa baa rabbi uu yidhi aladiina kuwii ittaqow allahooda ka baqay addi joogeen wanadaru waxaananu kaga tegaynaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ah fiihaa jahanamo dhexdeeda jithiyaa xaal ay yihiin kuwa jilba jooga haadihi alaaya ilaahay waxa uu ku tilmaamay khalaa'iqda axad kastooo ka mid ihi inuu yahay jahanamo kii ku arooraya arrinkaasina waa waajib hore alla u xukumay oo hore loo qoondeeyo wax hadda la bilaabanayo aan ahayn ilaah baana laasimiyo waajib ka dhigaya cidina kuma waajibin kadib alla markuu tilmaamay inuu xukumay qof walba inuu halkaa ku aroorayo ayaa waxa uu tilmaamay mutaqiinta inuu ka badbaadinayo daalimiintana halkaa uu ku ridaayo macna alwuruudka aqwaasha culimada laba macno uunbaa ugu muhiimsan oo qowlka ibnu cabbaas iyo qowlka ibnu mascuud cabdillaahi ibnu cabbaas wuxuu tilmaamay wuruudkan in looga jeedo dukhuulu nnaar oo dhammaan dadku naarta waa gelayaan gaal iyo muslimba laakiin waxa uu yidhi laakina allaha yajcaluhaa cala almu'miniina bardan wa salaaman ha yeeshee alla wuxuu uga yeelayaa mu'miniinta gala qabow iyo badbaado oo ilaahii dabkii ibraahim lagu tuurayba uga dhigay bardan wa salaaman ee xataa maradiisa aan u gubin ayaa tan aakhirana mu'miniinta uga dhigaya bardan wa salaaman oo ilaah baa dee amar siinaya naartu inaanay mu'minka taaban waxna aanay yeelin waayo naartu dee waa makhluuqatun mudabbara waa mid la abuuray oo la maamulayo iyadu wax ma maamushee waa la amraa marka amarka la siiyuunbay fulinaysaa oo dadkii markay wada galaan gaaladiina waa ku gubanayaan mu'miniintiina iyagoo badbaaday ka baxayaan oo ay dhaafayaan kaasi waa tafsiir waana tafsiirka uu rajaxayo imaamu shinqiiti fii adwaa'i albayaan isagoo xujaysanaya wuruudku inuu qur-aanka ugu soo arooray bimacna dukhuul gelitaan fa awradahum annaar wa bi'sa alwirdu almawruud oo fa awradahum annaar yacni naartii buu ku soo arooriye geliye weeyaanoo dee uu sababay kaasi waa tafsiirka ibnu cabbaas ee shinqiidina uu rajaxay tafsiirka ibnu mascuudna waxa weeyi huwa almuruuru cala annaar naarta waa lagu aroorayaa waa lasoo dul marayaa weeyi liannahu yuudacu siraatu cala annaar waayo biriish iyo dariiq naarta yacni jahanamo ama naarta waddaa la duldhigayaa ama biriishkaa dadku ay ka gudbayaan ee la wada marayo marka maadaama dadka gaal iyo muslimba qof aan wadadan marini jannaba aanu u gudbayn ilan waxa weeyaan naartiibaa la duldhigay jidkan siraad ee dadku ay dul soconayaan ee la maraya eh dee dadkii waa qaybsamayaan oo waxay ku marayaan bixasabi acmaalihim nin walba camalkiisu siduu ahaa oo nin waxa weeyaan hilaac biligiidhi ku dhaafa nin sida dabaysha degdegeedoo kale ku mara nin sida fardaha uga orodka badan oo kale kaga gudba nin isagoo iska kacaa kufaya oo haylhaylan oo ay kelbadihii naarta jahanamo ka soo jeeday jidhka iyo meel walba ay wada jeexjeexeen oo dhaawacoo dhutinaya sidaa kaga badbaada iyo nin intay soo qabtaan kalaaliibta kelbadaha jahaname ay naarta bartanka ugu tuuraan dee nooc walba dadkii waa yeelanayaan marka takaasina waa bimacna almuruuri cala siraad baa looga jeedaa naarta lagu soo aroorayaa macnaha jidkan siraad ee jahanamo dhabarkeeda la dhigaa la wada dul marayaa nin ku dhaca iyo nin ka badbaadaba marka labadaa macnuunbaa ugu muhiimsan in la yidhaahdo wa in minkum ilaa waariduhaa ay maarun calayha waa sida ibnu mascuud oo waa jidkaa siraad ee la dul marayo iyo in waariduhaa ay daakhiluhaa oo waa tafsiirka ibnu cabbaas oo la yidhaha laakiin mu'miniinta ilaahay baa uga dhigaya bardan wa salaaman oo waa ka badbaadayaan waxna yeeli mayso waidaa tutlaa calayhim aayaatuna bayinaat allah waxau ihi waidaa tutlaa marka lagu dul akhriya calayhim korkooda aayaatunaa aayaadka iyaga bayinaatin xaalaa yihiin kuwa cadcad qaala waxay odhanayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku odhanayaan aamanuu rumeeyey ayulfariiqayni labada kooxood keebaa khayrun khayr badan maqaaman xagga makaanu nagaadiga yacnii halka lagu nagaanaye la gelayo waa xagga guryaha eh oo wa axsanu wanaag badan nadiyan xagga golayaasha iyo goobaha la ysugu imanayo ee yacnii shirka iyo wadahadalka la ysugu imanayo yacni waxay ku odhanayaan gaaladu mu'miniintii bal waa yahee labadeennan qolo kuwiinan sheeganaya inaad tihiin mu'miniin oo ilaahay idiin nusraynayo iyo annaka iyagan aad gaalada nagu sheegaysaan bal weyna kan wada joogne innaka iyo idinka iyo amaa gurya wanaagsan oo golayaal wanaagsan oo meelaha la isugu yimaado ee lagu shiro yaa majaalistoodu heer sare tooy camiranto oy wanaagsantao wax walba u yaallaa xagga guryaha iyo deegaamada yaa dabaqyo dhaadheer iyo guryo kala jiidan oo wanaagsan leh marka caqlixumadooda waxay moodayaan miisaanka lagu kala wanaagsan yahay adduunyada sida loogu kala badan yahay laakiinse waanay garanayn adduunya ilaahay agtiisa qiimaba inaanay ka lahayne nololita dambe ay tahay tanise daarulimtixaanuun ay tahay allah waxau ihi wa kam in badan ayaanu ahlagnaa halaagnay qablahum iyagu hortood min qarnin oo ummada ah kuwaasoo hum iyagu axsanu ka wanaag badan kuwan ku dhaadanaya ku faanaya adduunyada asaasan xagga alaabta iyo weri iyo xagga muuqaalka iyo aragtidaba kuwa muuqaal ahaan ka qurux iyo xarrago badan kuwa xagga amwaash iyo alaabta ka adduunyo badan ayaanu hortoodba halaagnay dee kuwa haddaanu hore u halaagnay kuwana halaagunba hanti u ah oo macnaha adduunye badnaan iyo cudud iyo xoog hadduu wax tarayo kuwaasuu wax u tari lahaa waxba uma tarin idinkana waxba idiin tari maayo qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow man axadka kaana ahaaday huwa manku fi dalaalati baadida dhexdeeda ka ku sugnaaday ee haddana adduunye iyo quruxdeed ku faanaya falyamdud waa habaar iyo ducaau calayh waxaad tidhaha falyamdud ha u fidiyo lahu isaga alraxmaanu allaha raxmaankii maddan fidin ha u sii kordhiyo waxa uu ku faanayeen qiimaha lahayn ee adduunyada liidata ah macnaha waa seeta dheerayn iyo dabin loo dhigayo oo si hal mar isagoon dareemayn si kadisa loogu qabto oo cuquubo culus uu mutaysto allah waxau idhi xataa idaa ra-ow markay arkaan kuwaasi maa yuucaduuna waxa loogu goodiyayo ima alcadaaba cadaabka markay arkaan adduunyo oo dilid la dilo ama la qafaasho ah wa ima saacata ama saacadda qiyaamo markay arkaan ee koobsanaysa cadaabka jahanname ay gelayaan fasayaclamuuna markaasay ogaan doonaan man axadka huwa isagu sharun shar badan makaanan xagga booska iyo makaanka ama xagga derajada iyo mansilada oo wa adcafu taag daran jundaa xagga ciidanka marka xataa idaa ra-w maa yuucaduuna ima alcadaaba wa ima asaaca ima alcadaaba wa ima asaaca waciidka maa yuucaduunadaa laga bedelayaa maadaas ayaa laga bedelayaa fasayaclamuunana waa jawaabu idaa oo markay waciidkaa arkaan ka adduunyo ama se aakhiro ayay garan cidda shar badan ee taag daran xagga awoodda markaasay indhaha kala qaadi marka ima alcadaaba wa ima asaacata ima alcadaaba waa alcadaabu dunyawi kaalqatli waalasri dilka iyo qafaalashadoo kale waa cadaabkii adduunyo wa ima saaca ama saacaddii qiyaamo oo dee koobsanaysa hadhow cadaabkii jahaname ay geli doonaan yacni labadaa uun midkood markay arkaan cadaab adduunyo ama se aakhiro ayay aqoonsan doonaan cidda shar badan ee taag daran xataa idaa ra-ow markay arkaan maa yuucaduuna waxa loogu goodiyayo ka bedelo maa yuucaduunada ima alcadaaba cadaabka adduunyo markay arkaan wa ima saacata ama saacadda qiyaame markay arkaan hee ayaa fasayaclamuuna markaasay ogaan doonaan man axadka huwa isagu sharun shar badan makaanan xagga meesha ay gelayaan ama derajada iyo mansiladooda oo adcafu taag daran jundaa xagga ciidanka wayasiid allaahu ilaahay waa u kordhinayaa aladiina kuwii ihtadow hanuunay hudaa hanuun waalbaaqiyaatu kuwa hadhaya oo acmaasha iyo daacaadka wanaagsan ee la samaynaya ah alsaalixaatu ee wanaagsan ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa nebi maxamedow hawaaban xagga abaalmarinta oo wa khayrun khayr badan maraddaa ay marjican wa caaqiba xagga makaanu noqodka iyo cidhibta dambe yacni xagga noqodka dambe iyo abaalmarintaba waxa u wanaag badan albaaqiyaatu saalixaat albaaqiyaatu saalixaatna waa alacmaalu saalixatu waataacaat waayo iyagu ma duugoobayaana waa daa'imayaa ajarka iyo abaalka laga helayo oo ilaahay agtiisu kuugu kaydsan yahay markaa khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun maraddaa waxay qaabilsan tahay ayulfariiqayni khayrun maqaaman wa axsanu nadiya haddaad doonaysaan dee tanaa khayr badan kuwa camalkiiyo wanaagga samaynaya ayaa camalkoodiiyo wanaaggoodu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun maraddaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala fadligiisa waxaa ka mid ah in cidda wanaag samaysa iyo khayr uu u sii kordhiyuu sii waafajiyo waaladiina htadow zaadahum hudaa wa aataahum taqwaahum kuwa hanuunay hanuun buu u kordhiyey cabsidooda iyo taqwadoodana waa siiyey sidoo kale cuquubadiisa waxaa ka mid a kuwa xumaha iyo sharka doortana xumaha iyo sharka ayaa loo siyaadinayaa si cadaabkiiyo cuquubadu ugu badato falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay leexdeen baa ilaahay sii leexiyey oo karkaarka uu sii weydaariyey markaa ruuxu waxa uu doorto uunbaa loo daynayaa hadduu xagga wanaagga u kacana kaasaa loo sahli hadduu xagga xumaha u kacana kaasaa loo fudaydin labada kuu doorto uunbaa loo daynayaa waayo dee khiyaarka iyo ikhtiyaarka addoonka ayaa iska leh qadarka hore iyo qorshaynta horena rabbaale subxaanahu wa tacaala oo wuxuu rabbi hore u qorsheeyey shaqiyun aw saciidun midna kama baydhaya wixii loo qoray unbuu ku dhaqaaqaya oo ku dhaqmaya allah waxau ihi afara'ayta bal ka waran alladii ka kafara ka gaaloobay biaayaatinaa aayaadkayaga oo waqaala yidhi la uutayanna wallee waa laysiin oo waa laysiin maalan xoolo iyo wawaladaa ilmaba ka yidhi sidaan adduunyadaba xoolo ugu haysto unbaan aakhirana ugu haysan balkaa ka waran aalaca ma waxa uu soo arkay alghayba waxa maqan oo u taalacdo ma lowxulmaxfuudka waxa ugu qoran buu arkayaa oo soo eegay am itakhada mise waxa uu ka yeeshay cinda araxmaani allaha raxmaankaa agtiisa ayuu cahdaa ballan ka yeeshay ma ilaah baa agtiisa ballani u taallaa oo isku hubaa mise qeybkaabuu soo arkay oo u taalacanayaa allah waxau ihi kalaa taana daayo ma alaca alghayba wala takhada cinda araxmaani cahda walaa yuutaa maalan walaa walada taana daayo hayb u taalacday iyo ballan ilaah agtii u taallaa midna ma jirto ubad iyo amwaal la siinayaana ma jirte sanaktubu waxaanu qoraynaa baa alla wihi maa yaquulu waxaa uu leeyahay waanu qoraynaa waa qoran yahay wuxuu ku hadlayo ee hadal xumada ah iyo waxa uu ku dhaqmayo ee ficilka foosha xunba wanamudu waanan uu kordhinaynaa lahu isaga ay biqowlihi haada afxumadiisaa sababteeda waxaanu ugu siyaadinaynaa min alcadaabi cadaabka xaggiisa maddaa siyaadin cadaab baanu ugu kordhinaynaa afxumada iyo edabdarrada uu ku hadlaayo wanarisuhu waanu dhaxlaynaabaa alla wihi isaga ka bedelo maa yaquulu waxa uu leeyahaanu ka dhaxlaynaa oo waxa uu ku dhaadanayo ama uu ku soo halqabsanayo ee ubad iyo amwaal ah intaanu isaga dillo annakaa u hadhaynoo baaqi noqon isna waa la halaagi kaasi waa tafsiir in loo daayo wanarisuhu damiirka nasbada oo maa yaquuluda laga bedelo waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo damiirku waxa uu maxalka kaga nasbisan yahay binasci alkhaafid oo khaafidkaa loo soo qadariyo macnuhuna waxa weeye wanarisuhu ay wanarisu minhu waxaanu isaga ka dhaxli doonaa oonu u hadhi doonaa isaga markaanu dillo maa yaquulu waxaanu leeyahy uu ku faanayo amwaashiiyo awlaadda uu sheegayo yacni isaga intaanu dillo ayaanu annaku u hadhaynaa wayaatiinaa waanu noo iman doonaabaa alla yidhi fardaa ay munfarida xaal uu yahay keligii oon cidina wehelin ayuu nahor iman doonaa oo wuxuu sameeyey lagu xisaabin doonaa walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum marka waxaa alla ku tilmaamay aayaddan kii gaalka ahaa inuu odhanayo dee sidaan adduunyadanba xoola iyo ubad iyo amwaalba u buuxun baan aakhirana u haysan caqli xumadiisa isagoo adduunyo uga qiyaas qaadanaya aakhiro oo waxay la mid tahay aayaadkii kale alla arrinkaa ku tilmaamay wala-in rujictu ilaa rabbi ina lii cindahu lalxusna haddiiba alle la ii celiyo buu yidhi hadday jirtaba maba jirte laakiin haddiiba ay jirtoo lay celiyo ilaah agtiisa ta wanaagga badan unbaan ku leeyahay oo adduunkana waan ku barwaaqaysnaa aakhirana jannadun baan hore ka geli ayuu odhanayaa gaalki walain rudidtu ilaa rabbii la ajidanna khayran minha munqalaba haddiiba rabbigay la ii celiyo adduunyada basaatiintiiyo beeraha iyo nicmadan ku haysto wax ka wanaagsan unbaan aakhirana ka heli marka taasaa ilaahay ku radiyo uu yidhi wax dhacaya taasi ma aha alla waxau ihi watakhaduu waxay ka yeesheen min duuni illaahi alla sokadii aalihatan kuwa la caabudo liyakuunuu si ay aalihadaasi ugu ahaadaan lahum iyaga cizaa sharaf iyo awood si ay ugu ahaadaan alla waxau ihi kalaa taana daayo kelmadda kallaa horta kallaa qur-aanka waxay ku jirtaa uun shan iyo tobanka jisee dambe aakhirka unbaa kallaa laga helaa awalka kuma jirto halkan hore ee kallaa sanaktubuna waa meesha ugu horeysa ee kallaa ay ka bilaabanayso waxaanay kaga soo aroortay qur-aanka shan iyo toban suuradood waxaana la xusay qur-aanka saddex iyo soddon jeer baa lagu xusay sida abulfatxi sida waxaan u jeedaa abuayib fatxulbayaanka uu ku tilmaamayo waxaana loo adeegsadaa laba macnaa ugu muhiimsan oo kallaa kalimatu radcin wa zajrin kallaa taana daayo ama ka joog in la yidhaah waa radci iyo zajri wax la diidayo la inkirayo ama kallaa ay xaqan waxa hubaala ama waa xaqan ama waa kalimatu radcin wa zajrin allah waxau ihi kallaa taana daayo oo cizi inay u noqdaan iskaba daayo oo u noqon maayaane sayakfuruuna waa ka gaaloobi doonaan aalihada ay caabudayeen bicibaadatihim caabidiinta cibaadadoodii waa ka gaaloobi doonaan wayakuunuuna waxaanay ahaan doonaan aalihaday caabudayeen calayhim korkooda caabidiintii waxay ku noqon doonaan didda kuwa ka soo horjeeda ayay ku noqon doonaan oo col daahii go-ay bay isku noqon doonaan qolo walbana qolada kale waa ka beri noqon doontaa oo maa kaanuu iyaana yacbuduun bay odhan doonaan tabara'naa ilayk beri baanu ka nahay annaka namabay caabudi jirin ayaa ay odhan doonaan wa qaala shurakaa'uhum maa kuntum iyaana tacbuduun fakafaa billaahi shahiidan baynana wa baynakum in kunna can cibaadatikum laghaafiliin marka way dafirayaanoo waxay odhanayaan annaku war idinmaanaan hayin beri baananu idinka nahay namaydaan caabudi jirin bay ku odhan doonaan allah waxau ihi alam tara alam taclam miyaanad ogey nebi maxamedow iyo mukhaaab kastowba ama aanad arag annaa anagu arsalnaa inaanu diray ashayaaiina shayaaiinta cala alkaafiriina kuwa gaalada ah korkooda inaanu ku diro macnaha aanu ku sallidnay tauzuhum ay tauzu xaal ay kicinayso hiya shayaaiintu hum gaalada azan kicin ay cala almacaasi wadunuub iyada oo shayaaiintu gaalada ku kicinaysa oo ku boorinaysa dembiga iyo macsiyada iyo xumaha inay sameeyaan allah waxau ihi falaa tacjal ha ku degdegi nebi maxamedow calayhim korkooda macnaha halaagooda iyo cadaabkooda waxba ha degdegsan kuwan innamaa nacuddu waxaanu uun u tirinaynaa lahum iyaga caddan tirin ay zamana ay nacuddu layaali waalayaam maalmihii iyo habeenadaabanu u tirinaynaa oo wax kow la yidhina waa kooban yahay wakhtigooduna ma dheera waanu ku dhici doonaa halaagga ay mutaysteen nacuddu lahum unnafas neefsiga iyo waxa weeyaan dee neefsigaabannu u tirinanaana waa lagu fasiray bimacna nafas nin neefta uu neefsanayo loo tirinayana dee maxaad u malayn ilbidhiqsiyada falaa tacjal ha degdegin calayhim korkooda ha ku degdegin nebi maxamedow oo halaagooda iyo cadaabkooda waxba ha ku degdegin innamaa nacuddu waxaanu u tirinaynaa un ay zamana zamanka iyo wakhtiga iyo ajashun baanu u tirinaynaa lahum iyaga caddan tirin maalinkay dhammaatana waa dhimanayaan halaagiina waa ku habsamayaan waa ku dhacayaan yowma naxshuru lmuttaqiina wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta naxshuru aanu soo xaadirin doonno almuttaqiina kuwii alle ka baqan jiray ila araxmaani ilaha naxariista ballaadhan xaggiisa aanu usoo kulmin doonno nu usoo xashrin doonno wafdan xaal ay yihiin wafdi ay mukaramiina raakibiina iyagoo gaadiid saaran oo la gelbinaya oo sharfan wanasuuqu dabadaanu ka kaxaynaynaa sida xoolaha ay nasuuquhum min alwaraa'i sawqan sariican caniifan kal ancaam sida mayeedhaanka iyo bahaayimta ayaa wanasuuqu dabada ayaanu ka kaxaynaynaa almujrimiina dembiilayaashana ilaa jahannama jahannamo xaggeedaanu dabada uga kaxaynaynaa wirdaa xaal ay yihiin kuwa ku arooraya ama ooman laa yamlikuuna shafaaca jamalku waxaa odhanayaa jumladani waa istinaafiyo aan halkaa hore ku xidhnayn oo waxaana waawiljamaacuhu ku dhacayaa dadkii ama khalqigii oo dhan waxaana laga soo istinooday uun cidda ilaahay agtiisa ballani u taallo oo kelimadii towxiidka iyo shahaadateynka ah dadkii muwaxidiinta ahaa ilaahay waxau ihi laa yamlikuuna ay laa yamlikuuna ma hananayaan dadku ashafaacata ergada ma hananayaan oo ma heli karaan ilaa man mid mooyaane kaasoo itakhada yeeshe huwa manku cinda araxmaani ilaaha raxmaanka agtiisa ka yeeshay cahdaa ballan oo waa kelimadii towxiidka shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah waa ka aysarku hoosta ku odhanaya sidaasaa jalaaleynka iyo jamalkuna ay soo qadarayaan marka cahdigu waa tawxiidkii ay ku toosnaayeen iyo muwaxidiintii iyagaa xaq u leh dee in waxa weeyaan ergada ay hantaan oo loo ergeeyo amase ay ergeeyaan ilaah baana makansiinaya waayo ergo oo dhan allah iska leh cid u ogolaado unbaa waxa weeyaan dee ergada hanan karta qul lilaahi shafaacatu jamiica allah waxa uhi waqaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaaladahaa ittakhada araxmaanu ilaah naxariista ballaadhani waxa uu yeeshay bay yidhaahdeen waladaa raxmaanku ilmuu yeeshay bay yidhaahdeen afxumada iyo edabdaradu halkay la gaadhay ilaahay waxau uhi laqad ji'tum alla ilahe dhab ahaan waxaad ula timaadeen shay a shay shaygaasoo iddaa weyn alla ilahe wax la inkiro oo weyn oon afka lasoo marin baa u badheedheen oo la timaadeen takaadu samaawaatu samooyinku waxa ay ku siganayaan yatafatarna inay dildilaacaan minhu min ajli hada alqowl hadalkaa xunee ilmahaad alla u nisbayseen dartii samooyinkaad aragteen ballaadhkooda iyo weynidooda inay soo dildilaacaan oy soo daataan ku dhowaanaya oo ku siganaya oo watanshaqu ay jeexjeexmaan alardu dhulalku oo watakhiru ay soo daataan aljibaalu buuruhuna haddaa daadasho oo iyaguna intay burburaan oy baaba-aan ay soo dhacaan oy soo daataan maxaa makhluuqaadkaa waaweyni ugu siganayaan inay meeshaba ka zuulaan an dacaw lian dacaw gaaladu inay ugu yeedheen darteed bay makhluuqaadkaasi inay baaba-aanba ugu dhowaanayaan liraxmaani allaha raxmaanka gaaladii inay ugu yeedheen darteed waladaa ilma ay ugu yeedheen oo ay yidhaahdeen walad allah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wamaa yenbagii umana habboona liraxmaan ilaaha naxariista ballaadhan uma habboona an yatakhida inuu yeesho waladaa ilmo in kullu man mid dhammaantii ma ahaa ninkaasoo fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo walardi dhulalka dhexdooda ku sugan axadka cirarka iyo dhulalka ku sugan dhammaantii ma ahaa nin ilaa hadduu ahaadose aati raxmaani ilaaha raxmaanka waa kii u imanaya cabdaa xaal uu yahay addoon macnaha axad samaawaadka iyo dhulalka ku sugan oo makhluuqii ma jiro hadduu jirose ilaaha raxmaankuu hor imanayaa isagoo addoon oo u dullaysan oo ilaahay u hoggaansan wa kulluhum atowhu daakhiriin dhammaan waxay u yimaadeen iyagoo dullaysan oo u khuduucsan rabbi allah waxau ihi laqad axsaahum alla ilahe ilaahay waa koobay dhab ahaan khalaa'iqdiisa oo wacaddahum waa tiriyey caddaa tirin cid ka hadhaysa oo ka badbaadaysaa markaa ma jirto wa kulluhum dhammaantoodba mid waloo ka mid ihi aatiihi alla kii u iman doona weeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fardaa xaal uu yahay keligii ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaat camallada wa wanaagsan sameeyey sayajcalu waxa uu yeelayaa lahum iyaga alraxmaanu allaha raxmaankii wuxuu yeelayaa wuddaa jacayl waa maxabatan fii quluubi almu'miniin waxaa la yidhi waa jacayl iyo kalgacal ilaahay awliyadiisa iyo addoommadiisa wanaagsan addoommada wanaagsan qalbigooda uu u gelinaayo dee cidda ku jeclaanasee kaa raalli noqonaysaana waa dadka islaamka eh dee gaalada iyo dadka xunxun iyo fusaaqda ma aha waayo qofkii wanaagsan qof wanaagsan unbaa jeclaada aayaddaas waxaa sii faahfaahinaya xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee imaamu muslim uu soo saaray abu hureyrana uu warinaya ee rasuulku uu yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha idaa axaba cabdan dacaa jibriila faqaala inii uxibu fulana faaxibahu ilaahay qof marka uu jeclaado malakuljibriil buu u dhawaaqayaa waxaanu ku odhanayaa jibriilow hebel waan jeclaadee jeclow qaala fa yuxibuhu jibriilu jibriil baa qofkii jeclaanaya uma yunaadii fi samaa fayaquulu ina allaha yuxibu fulana faaxibuuhu dabeed jibriilna intuu samaawaadka ehelkoodii iyo malaa'igtii ka dhex dhawaaqo ayuu odhanayaa ilaahay hebel buu jeclaadee idinna jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa ruuxa markaa waxa jeclaanaya makhluuqaadkii samaawaadka iyo malaa'igta oo xagga saraa laga jeclaanaya uma yuudacu dabeed waxaa loogu soo dejinayaa lahu isaga alqabuulu aqbalitaan baa fil ardi dhulka dhexdiisa loogu soo dejinayaa oo addoommadii ilaahay iyo dadkii muslimiintana dhexdooda qabuul baa rabbi u dhigayaa oo qalbiga ayay ka jeclaanayaan saxiixu tarkiibi watarhiib lilimaami alalbani caleyhi raxmat ullah waxaa ku sugan xadiidka caaisha ay warinayso inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam man iltamasa rida allaahi bisakhati annaasi radia allaahu canhu wa ardaa canhu annaas ninka ku doona ridaha rabbi cadhada dadka oo dadku haba u cadhoodaane ilaahay uun raalli ahaanshihiisa isagu raadiya xataa hadday dadku u cadhoonayaan radia allaahu canhu wa ardaa canhu annaas rabbi raalli buu ka noqdaa dadkana wuu ka raalli ahaan siiyaa oo raalli ahaanshuu qalbigooda u geliyaa marka ridaha rabbina waa helayaa dadkana wuxuu ka yeelayaa kuwa ka raalli noqda ilain qalbigooda dadka allaa haya foodoodana rabbaa haya haddaad moodayso dadka in xoog iyo xoolo laysku jeclaysiiyo arrinku sidaa ma aha dadka quluubtooda allaha abuurtay baa haya foodoodana ka u talinaya ee ku tasarufee gacanta ku hayaa waa rabbigii abuurtay cidduu doonuu ku dirayaa cidduu doonana waa u dirayaa cidduu doonuu ku sallidayaa cidduu doonana waa u sakhirayaa marka arrintu allay ku xidhantae ha moodin addoommada inay ku xidhantaho cidday doonaanna ay iska dabagelayaan cidday doonaanna ay nacayaan nebigu waxau yihi waman iltamasa rida annaasi bisakhati illaah sakhita allaahu calayhi wa askhata calayhi annaas ninka laakiin dadka raalli ahaanshahooda ku raadiya cadhada alleh ee ilaahay ku cadhogeliya wax yacni dadka uu ku raalli gelinayo cadhadii ilaahay buu ridaha dadka ku raadinayaa kaa ilaahay waa u cadhoodaa dadkana waa u cadhogeliyaa oo cadho ilaahayna waa ku dhacdaa dadkuu iska dhisaye uu daba socdayna ilaah baa ku diraya ilan qalbigooda iyo foodooda allahayo isagu marka horeba ma hayne marka waxaa la yidhaha rida annaasi haayatun laa tudrak wa rida allaahi haayatun laa tutrak ridaha dadku waa haayo iyo yool aan laba gaadhi karayn maxaad kaga daali laakiin ridaha rabbi waa haayo aan laga tagin oo lagu dadaalo oo la gaadhi karo markaa qofka yaqiinta iyo iimaankaasi qalbigiisa uu dego dad kuba daali maaye ilaahay uunbuu raalli gelin wixii kalena yacni albaaqi cala allaah umuurta allah haye isagu wuxuu ku dadaali uun raalli ahaanshaha rabbi waxa kalena ilaah baa tabaaraka wa tacaala u toosinaya ereyga alraxmaanu afar iyo toban goor buu fii suurati maryam ku soo arooray waa suurad buu ugu huruud iyo imaatin badan yahay lafdiga alraxmaan allah waxau ihi fainamaa yasarnaahu waxaanu uun qur-aankani ku fudaydinay bilisaanika carabkaaga nebi moxamedow waa luqadaada carbeed litubashira si aada ugu bishaarayso bihi qur-aanka almuttaqiina kuwa alle ka baqanaya oo watundiro aada ugu digto bihi qur-aanka qowmaa qolo qoladaasoo luddaa dood adag oo xaqana ka leexsan waa muhimadii qur-aanka oo albishaaratu wannadaara cidda rumaysana in janno loogu bushaareeyo cidda ka baydhana cadaab lagu cabsigeliyo allah waxau ihi wa kam in badan ayaa ahlagnaa aanu halaagnay qablahum iyaga hortoodu min qarnin ummada ah hal tuxisu miyaad dareemaysaa ama aad arkaysaa minhum xaalu iyaga ka mid yahay min axadin ay axada qofna ma ka arkaysaa raq iyo ruuxtoona aw tasmacu ama ma maqlaysaa lahum xaalu iyaga u sugan yahay rigza wax shanqadh ah waa asawt lkhafi yacni ummadihii hore dee waanu halaagnay in laga qisoodo oo laga sheekeeyo oo qur-aanku ka waramo warkooda mooyaane miyaad qofna ka arkaysaa shanqadhna aad ka maqlaysaa waa maya dee halkoodaa ciddii martana halaagoodii uunba hanti u ah fahal taraa lahu min baaqiya miyaad arkaysaa wax ka hadhay waa may reecaad maxaa la yidhi fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum kadalika najzi lqowma almujrimiin waxay ahaadeen kuwa aan la arkayn ilaa guryahoodii degaanadoodii dumay raadkoodii uunbaa sii muuqda laakiin raqiya ruux iyaga lagama hayo sidaasaa kuwa dembiilayaasha ana loo abaalmariyaa suuratu taaha waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo shan iyo soddon aayadood xuruufteeduna waa shan kun laba boqol iyo laba kelimaadkeeduna waa kun saddex boqol afartan iyo kow bismi illaahi araxmaani araxiim taaha allaahu aclamu bimuraadih ilaahay baa og xuruufta muqatacaadkaa wuxuu uga jeedo ilaahay waxau ihi maa anzalnaa kumaanaan soo dejin calayka korkaaga nebi moxamedow alqur'aana qur-aanka ugumaanaan soo dejin litashqaa si aada ugu dhibaatooto yacnii qur-aanka kuugumaanaan soo dejin si aada ugu dhibaatooto ilaa tadkiratan laakin anzalnaahu tadkiratan ha yeeshee qur-aanka waxaanu u soo dejinnay waaninaanu ku waaninana darteed liman cidda yakhshaa alla ka cabsoonaysa tanziilan ay naزlnaahu waxaanu soo dejinay tanziila soo dejin soo dejintaasoo miman mid xaggii ka ahaatay kaasoo khalaqa abuuray huwa manku alarda dhulalka abuuray waa alle eh iyo wasamaawaati samooyinka alculaa ee saraynta badan alraxmaanu ilaaha naxariista ballaadhan ku tilmaamani cala alcarshi carshiga ayuu istawaa ka kor noqday istiwaaan yaliiqu bijalaalihi wa cadamati sulطaanih waa kor noqosho iyo culuwi ku habboon ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa ku habboon ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in waxa weeyaan nebi moxamed qur-aanka uu ku soo dejiyey aanuu ugu soo dejin dee inuu ku dhibaato muto oo macnaha waxa weeye markii alla qur-aanka uu soo dejiyey nebigiisa uu ku soo dejiyey ugu horreysay ayaa habeenkii dee ay kaceen isagiiyo asxaabtiisiiba habeenkii oo dhan ilaa waxa weeyaan gomadaha iyo luguhu ay barareen oo ay dildilaaceen markaasaa kuwii gaaladaa waxay yidhaahdeen ma anzla allahu hada alqur'aana calaa muxamedin ilaa liyashqa oo qur-aankan uu sheeganayo loogumaba soo dejin inuu ku dhibaatooda mooye wax kale sowkan habeen oo dhan taagan ee jiif iyo joogba diiday tii baa laga jawaaboo layidhi looma soo dejin inaad ku dhibaato mudato bal litascad bal inaad waxa weeyaan ku guulaysato ood ku nicmaysato ood ku raaxaysataa lagugu soo dejiyey waana sida uu dareemaya nebigu dhadhanka iyo macaanka uu qur-aanka ku hayey waxaa la tilmaamay maqaasida loo soo dejiyey inay tahay in dadka lagu waaniyo fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid qur-aanka ku waani goodigayga cidda ka baqaysa sayadakaru man yakhshaa wayatajannabuha alashqaa waxaana uun ku waantoobayo qur-aanka lagu waaninaya axadka alla ka baqaya waxaana ka dheeraanayo in waxba ka dheefaynka guuldaraysta ee shaqiga ee ayaanka daran waxaa la tilmaamay allaha sifaadkan leh inuu cirarkiiyo dhulalka sare abuuray in xaggiisa laga soo dejiye uu yahay munasalun min cindi illaah waxaa la tilmaamay sifaadka alle wax ka mida oo alculuw ah sarraynta inuu alla sarreeyo waa wax sharciguna uu inoo tilmaamay kitaaban wa sunnatan basharka fitradooda iyo abuurkooda fayowna ku beeran inuu xaggan sare alle ka jiro oo ruuxu mar alla markuu alla xasuusto xaggan uu farta ku fiiqayaa ama gacmaha kor buu taagayaa foorarin maayo dhinacyadana marin maayo marka caqiidada baatilkaee fii kulli makaanin la ydhaa meel walba alla wuu joogaa taa ilaahay waa ka nasahan yaho tacaala allahu can dalika culuwan kabiirane hadduu meel walba joogo ilaahay taa waa ka hufan yaho waa ka nasahan yahay dee gacmaha meel walba ujeedi xaggan maxaa kaa jira xaggan ujeedi oo xaggan ujeedi oo hoos ujeedi so adiga yihi meel walba uu joogaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay kol haddaad xaggaasun u kacasay ilaahay xaggan uu kaa jiraa oo waa sarreeyaa laakiin waxaa muhiim ah sarraynta loo sugayo lama kayfiyadaynayo oo qaabayn iyo kayfiye uma sheegano oo haddii lagu yidhaahdo kayfa stawaa waxaa tidha anuu garan maayo allahu aclam waayo sida uu uga sarreeyo adiga laguma diran adiga ilaahay intuu naftiisa ku tilmaamay uun ku toosnow dhinacnaha uga tallaabin sow alla ma odhan alraxmaanu cala alcarshi istawaa raxmaanku carshiguu ka sarreeyaa halkaa ha u dhaaf ilaahayna markaad hor tagto xujo cad baad u haysataayoo ilaahow adaa kitaabkaaga ku tilmaamay carshigaad aduu abuurtay ee makhluuqaadka ugu weyn uguna sarreeya adiguna inaad ka sii sarrayso adaa dee naftaada ku tilmaamay intaa unbaan aniguna sheego waxba uma dhaafin haddaad laakiin adigu dee maqaaladii jahm ibnu safwaan iyo mubtadicada aad qaadato oo hadalka ilaahayna aad ka baydho hadhow adiga unbay ku dambarsan dhibaatada ka dhalataa waxa aad ku dhaqantay halkan oo kale jalaaleynka iyo jamalka in badan waynaka wax ka soo qaadana waayo waa aimo iyo culimo rabbaaniyiin oo ilaahay cilmi iyo cibaado iyo khayr fara badanba ku manaystay oo lagana faa'iidaystay dhaxalkay ummadda uga tegeen laakiin waxa hubaalah kitaab kasta oo kitaabka alle ee waxyiga ka soo hadhay khalad waa laga heliyo oo laga waayi maayo ilan waa hadal bashar iyo sharaxu sharxay qof bashar oo waxa weeyaan makhluuqa marka kitaab kastaoo ka soo hadhay kitaabka waxyiga nuqsaan iyo khalad waa laga heli uun laakiin waad ka baydhasaa axad kastaoo ka soo hadhay dee nebiga macsuumka iyo ambiyadana khalad waa laga heli laakiin waad ka baydhi uun marka jamalku haddii fawaa'id badan futuuxaadka uu dhex dhigo in badan aynu ka soo qaadanay dee caawa waxaynu leenahay istiwaha markaad aragto sharxiisaad daalacanayso haddaad alistiilaa aad aragto isagoo ku fasiraya ha ku dagmin hana qaadanin waa qalade haddii aad tidhaahdo ma imaamkii weynaayee jamalka ma futuuxaadkii de waxaa lagu odhan haddii sheekh sheekh la ciyaarayo culimada laysku miisaamayo laysbarbar dhigayo aniguna saxaabadii iyo taabiciintii baan kuusoo qaadane jamalka iyo futuuxaadka iyo saxaabadii iyo taabiciintii hadda waa iyama marka laysbarbar dhigayo sheekhanaa yidhi iyo sheekhanaa yidhi waayo imaamu lbukhaari saxiixiisa waa ka ka soo warinaya mujaahid iyo abulcaaliyat ariyaaxi bay inay yidhaahdeen ay calaa wartafaca dee mujaahid halkuu jooga iyo jamal halkay isaga dhacayaan waxa weeyaan mujaahid waa ardaygii cabdilaahi ibnu cabbaas ardaydiisii gaarka ahayd cabdilaahi ibnu cabbaasna afkii nebiga ayuu qur-aanka ka qaatou kala kulmay mujaahidna ibnu cabbaas buu ka qaato uu kala kulmay marka waxa weeyaan dee mujaahid oo taabicigii weynaaye jaliilka aye ibnu cabaas intaasoo dha intaasoo jeer qur-aanka xaraf xaraf ugu dul akhriyey iyo culimadii ka dambeysay dee kolka waa iyama yaa ku habboon hadalkooda in la qaato marka calaa kulli xaal waxaynu tilmaamanaa uun aragtida odhanaysa ee maanta lasoo nooleeyey sheekha ha ka baydhin dee ahlulcilmigu ambiye lasoo diray maaha hadda ogow waa bashar waa culimo dhaxalkii ambiyada xambaarsan ambiyada iyagu daba socdaan iyo rususha oo ninka caalimka ee ummadda nebi moxamed ka mid ihi isagu nebi macsuuma ma aha laakiin waa nin caalimo sharaf badanoo dhexalkii nebiga xambaarsan kol hadduu dhexalkii nebiga xambaarsan yahay wuxuu nebiga u dhaxlay ka waafaqana madaxa saar waxa uu ka baydhana adoo u ducaynayo oo ixtiraamaya ka baydh midda kale aimada waaweyne imaamu walba isagaa ku dardaarmaya war hadalkayga markuu ku soo gaadho waxyiga u bandhig isagaa asaleh wixii waafaqo ka qaado wixii khilaafana ka tag dee dayib khadkan ha ka baydhin markaan ku yidhaha ma qur-aan baa marka eeg marka xaqiiqada laga hadlayo alxaqu waadix xaqu waa cad yahay caadma saara haddaan la dambebesin oo waxa weeyaan labsi lagu samayn marka a'imadeenna waaweyn ee cilmiga aynu ka dhaxallay madaxay noo saaran yihi taasi shaki ma leh laakiin caalimka hadalkiisa lagama baydhi karo waa baatile ogow qofkuna xaqa waa inuu bartuu ku toosnaado imaamkaagu macsuum ma aha daliilka isagaa kaaga aqoon badan haa waa run laakiin taa ma ka dhalanaysaa mar walba inuu daliilka waafaqo miyaanu qaldami karayn imaamu nawowi a'immada shaaficiyada ugu waaweyn soo maaha imise masaluhu shaafici laftiisa ku khilaafaya madhabka dhexdiisa marka khulaasadu waxay toon uga jeedaa uun madaahibta culimada iyo fiqiga iyadoo la baranayo haddana aragtida ah sheekha lagama baydhi karo waa qalad waana aragti u baahan dalabatulcilmigu inay ka digtoonaadaan waxyaabaha laga tartiibinayae laga dhalana laga dhalinayaana kama dhalanayso sheekhi in la xaqirayo ama la yaraysanayo ama la berber ordayo ama ma aha sidoo kale kama dhalanayso kuwa mucaasiriinoo maanta jooga kuwii hore in laga hormarinayo taasina waa baatil macid baa ka odhanaysa albani hadaladiisa wada qaado ha ka baydhi caalimka kuwii ugu horreeye ka bilow ilaa kuwa maanta jooga mid walba qaacidada mutaridka ah ee hortaada inay taagnaato mar walba ay munaasabka tahay waxa weeye hadalka caalimka soo qaado waxyigana u bandhig haddaad caami tahay dee adigu iska muxuu ahaa iska qallido sheekhaaga man qallada caaliman laqiya allaha saaliman dee yaa ma aayad baa mise waa xadiid ninka caalim qallitaa ilaahay wuxuu la kulmaya isagoo nabad galay dee idlaaqeeda maahee ninka caamigeen isagu waxa weeyaan aan cilmiga aqoonta u lahayn sheekhiisa ha iska qallito ha iska daba socdo waayo isagu kitaab ma kala bixinayo soo maaha kaa waa loo ogolyahay ninkaad ku kalsoon tahay iska daba soco waayo awooddaadu waa intaa laakiin dadkan la wada garbaduubay ee daalibu cilmigii iyo kii daaciga ah iyo kii halkaa safkaa wada maroo ha ka baydhin dee yaa yidhi taa waa wax inagu cusub saxna maaha itabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duuniha awliyaa qaliila maa tadakaruun hadalka culimada weligeedba waa la weheshan jiray waana la adeegsan jiray laakiin aayad lagama dhigi jirin iyo xadiid marka khadka kitaabka ku yaala aayad iyo xadiid midna maahee sheekhu wuxuu ku saxmana madaxuu inoo saaran yahi wuxuu ku qaldamanaya inakoo ixtiraamano oo u ducaynano oo ammaanayno oo qalbigeenna uu makaano weyn ku leeyahay ayaynu ka baydhanaa haddii kale dee hadalkii culimada waxyibaabaynu ka dhignay haddii kale waxaa laga yaabaa dee sheekhaagiiba macsuum baad ka dhigtay oo waxaa tacasubku ka dhashaa soo intaasun maaha in nin walba idhaa sheekhaygaba waa ninka soo agmara laakiin dadka ahlulxadiidka ah tacasubka xor bay ka yihi hadduu maalik daliilka waafaqo waa maalikiyo kaasay qaadanayaan hadduu shaafici xaqa waafaqo waa shaaficiyo kaasay qaadanayaan hadduu axmed ibnu xambal waafaqo waa xambeliyo hadduu abu xaniifa waafaqo waa xanafiyo macnaha madhab walba wixii ka sawaabee ka saxa in laga soo qaataa sax ah ma diidayno dee dadka caamada iyo caamatu nnaas haddii la yidhaahdo waxa weeyaan dee madhaba qalitaan ama madhaba loogu fadwoodo dhibaato ma leh laakiin qofka aalibulcilmiga iyo daaciga iyo caalimka in la yidhaah mulsam baad ku tahay inaanad ka bixin waa wax cusub oon soo jireen ahayn qaladna ah marka madaahibta culimada ha la barto ha lagu dadaalo laakiin dee aayad iyo xadiid maayo ogow hadalkaygaa iyo hadallada kaleed maqlasana isbarbar dhigo ka xaqa ugu dhoweeye ilaahay kuu dhoweynayeed berri ku badbaada suun qaado waayo aniguna qabriga kula geli maayo ka kalena kula geli maayo ninka caqliga lihina diintiisa wuu u sahantegayaa iyo naftiisa waxa u wanaagsan iyo sida badbaadadu ay ku jirto waanu kala garanayaa waxa tacasubka ah iyo waxa daliilka ku toosan wuu kala garanayaa qofka ikhlaas iyo run ku raadiya laakiin de hadday haweyna badhaxdo oo meesha ay shahwatu nufuus soo gasho waxyaabo fara badan baa qaldamaya marka hawa nufuus iyo shahawaadka iska ilaaliya qof walbana hadalkiisa miisaama anuu idinma lihiya hadalka kastoon idin leeyahay waa aayad ama xadiid laakiin dee waan idin naseexayne waana iga waano ruux kastoo kula hadlana hadalkiisa kafadiya miisaanka saar mid ha iska dabagelin tacasub ahaan laakiin hadal walba miisaan wixii daliilka waafaqana ku toosna oo ha ka baydhin marka dee qofka dadkuna isku martaba maaha waynu sheegno waynu ku celcelino dadku waa maraatib in laysku wada qaadaa dee waa qalad nin walbana wixii awooddiisa iyo intuu karayo ayaa lagu kalifay inta uu karayo awood haddaanad awoodba u lahay inood caami tahay dee sheekhaaga iska daba soco haddaad daalibu cilmi wax baadhan kara tahay dee waxbaxsi haddaad caalim fadwoon kara tahay dee daliilka ku fadwo dadkana waxa ugu khayr badan ascaduhum bidaliil ka ugu awleysan xagga daliilka waayo innaka cidda laynoo soo diray waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadii iyo taabiciintii iyo aimadii ka dambeysay ilaa maanta ciday dhaxalkiisa daba socdaan waa rasuulullah abubakar iyo cumar oo garanaysaan halkay diin ka taagan yihiin iyo darajo oo abubakar uu yahay ummadda nebi moxamed ka ugu sarreeya fadli ahaan cumarna ka ku xiga uu yahay ayuu ibnu cabaas wuxuu lahaa aquulu lakum qaala rasuulullah wa taquuluuna qaala abubakrin wa cumar akhsha an tanzila calaykum xijaaratu min asama war waxaan idin leeyahay rasuulkii baa yidhi saad abubakar iyo cumari leedihiin samada dhagaxaan in idinka soo daadataan idinka baqaya bal hadda idinku hadalkaa qaatoo ku miisaama waxa maanta waaqica ka jira barbar dhiga man abubakrin wa cumar abubakar iyo cumar waa ayo waa raggaa garanaysaan raggii rag ahaa ee ummadda ugu khayrka badnaa haddana qaala rasuulullah hadday timaado halkaasaa la dhigaya horta dhinac u dhig waayo rasuulkaa ka horeeya ilaan rasuulkaa lagu soo diray abubakar laguma soo dirin abubakar hadduu halkaa joogo hadda aduu cidda ka sokaysee aimada kale dee halkay joogaan caqligaagaba ku garo halkuu markaa shaafici joogaa iyo maalig iyo abu xaniifa iyo axmed ibnu xambal iyo aimada kaleba dhammaantood marka calaa kullin waxyaabaha laysku qaldayo waa in la kala saafo oo la kala sooco waar aimadan iyo turaadka laga dhaxlay dadka madaxay u saaran yihiin laakiin waa inaad ogaato mansilada iyo maqaamkooda ku habboon in badan baan hore u tilmaamay bal sifatu salaati nabiyi lilimaami alalbani muqadimadiisa akhriya imaamu walba dardaaranku ku dardaarmayo war aniga ha igu dagmina naska u noqda wakhud min xayu akhaduu aimadu halkay ka soo cabeen ka soo cab daliilka weeyaan asalka wax loo bandhigayaa ee qowlka caalimka ma aha sidaa wax ka duwan qofka kuu sheegaa maa nasaxak kuuma nasteexayn waa xaqiiqo wey araxmaanu cala alcarshi istawaa araxmaanu allaha raxmaankii cala alcarshi carshiga ayuu istawaa ka kor noqday tafsiirka waxa weeyaan wajhu nahaar sheekh hale ayaa wuxuu aimada qaarkood ka soo guuriyey qaala bacdu lculamaai maa ashbaha hadihi allaam alatii ziidat binnuun alatii zaadaha alyahuud xiina qaala lahum quluu xita faqaaluu xinta wa qultu fii nadmi alkifaaya walaama ahlu sunnati allaam alatii ziidat ka nuuni xintatin fii xita wuxuu sheekhaas yidhi culimada qaarkood waxay yidhaahdeen laamta halkan lagu soo kordhiyey istawaa istawlaa waa nakilaani jamalka alistiilaa baad ku arki doontaa marka istawlaada laamkaa la soo kordhiyey ila ilaahay istawlaa ma odhan mana aha in la taxriifiyo kalaamka rabbi istawaa buu alla yidhi marka waxau yihi istawlaa laamta lagu soo kordhiyey alla maxaa uga ekaansha badan nuunta yahuudi ku soo kordhisay markii la yidhi quulu xita xita dhaha baa la yidhio xintatun bay yidhaahdeen nuun bay ku soo dareen marka wuxuu yidhi laamtaa halkaa lagu soo kordhiyey istawlaa maxaa uga ekaansha badan nuunta xintatun marka wuxuu yidhi nadmigayga kaaf- kifaayadana waxaan ku idhi ahlu sunnuhu waa canaanteen oo waa ceebeeyeen laamta lagu soo kordhiyey istawaa sida ay u ceebeeyeenba nuunta lagu soo kordhiyey xintatun ee xitatun bay ahayd waa aayaddii qur-aanka ahayde waquuluu xita dee markaa yahuudi way bedeleenoo yacni nuun bay ku soo kordhiyeen xinta udkhulu lbaaba sujadan ayaa la yidhi idinkoo fooraro galoo baryaha iyagoo ku siqayay galeen oo qowlkii iyo ficilkiiba waa dooriyeen marka caqiidada ahlu sunnahee saxdii ahlu sunnana maanta waa laysaga wada tasho dee nin walba waa sheeganayaaye laakiin camalkunbaa dadka kala saari iyo dariiqay hayaane waxa weeyaan qowlka ahlu sunnuhu waa istawaa bimacnaa calaa wartafaca midda kale maxaad khasaartee ku seegay haddaa taa ilaah baa sarreeya carshiga ka sarreeya laakiin intay ku darayaan iska ilaali dee kufri gaalnima bay noqon qaar baa laga sheegaa dee sidaasuu ugu fadhiyaayo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira dee afkaba lasoo marin kari maayo waa hadal aan cid alla cid tidhi miyaa garanaysaan iyo meelay ku qoranta waxaana lama odhan qaabka iyo kayfiyada cidima tilmaaminoo waxaa lama gelin waxaa la yidhi un istawaa cala alcarshi allah carshigiisuu ka sarreeya haddaad adigu leeda wuu ka hooseeya meel kaluu joogaa adaa aayadda iyo xadiidka keeni laakiin qofka sunnigii wuxuu ka odhanayaa uun raxmaanku carshigiisuu ka sarreeya carshiguna waa makhluuqaadku rabbi abuuray ka ugu weyn waana makhluuqaadka ka ugu sarreeyo saqaf oo kale uu yahay oo makhluuq ka sarreeyaa ma jire carshiga waxa ka sarreeya waa khaaliqii abuuray uun marka maxaa ku heli haddaad tidhaa ilaahay carshigiisuu ka sarreeya ilan waa adigaa indhaha kor u taagaya farta kor u taagaya gacanta acmaashaadii oo dhamme waa tan xaggan u ka casee ilaahay wuu sarreeya maxay ku yeeshay waxa kale lagu darayaa laakiin waa beeno dee dadku aan ilaahay ka baqanayni waxay doonaan bay odhanayaan laakiin inta ahlu sunnuhu yidhaahdaan waa intaa intaana waad ku nabadgelya ha dhaafa lahu alla ayuunbay u sugnaadeen maa fi samaawaati cirarka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa baynahumaa iyo labadaa dhexdooda waxa ku sugan rabbibaa iska leh cirarka iyo dhulalka iyo dhexdoodaba waxa ku sugan allunbaa iska leh iyo wamaa taxta atharaa rayska hoostiisa waxa ku suganna allah iska leh oo athara waa ciidda qoyan waxaana loo jeedaa uun toddobada samo iyo toddobada dhul hoostooda waxa ku suganba allaa mulkiyo iska leh wain tajhar haddaad kor u qaaddo bilqowli hadalka ood la dhawaaqdo fa innahu alla yaclamu isagaa og asira waxa qarsoon ee dadka aad ku siraysanaysa ilaahay waa ogyahay wa akhfaa waxa sirta kasii qarsooni badanna ilaahay waa ogyahay oo sirta waxaa la yidhi waxa dadku ay ku wada faqaan ay isku siraystaan ilaahay waa ogyahay sirtaa waxa kasii hooseeya oo waxa qalbigaaga ku qarsoon ee aanad cidba u sheeginna ilaahay waa ogyahay allaahu huwa alla allaahu alla weeye allaha keligii xaq lagu caabudo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq xaq mid lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye lahu allonbaa iskale alasmaau magacaanta alxusnaa ee wanaagga badan wahal ataaka ma kuu yimid nebi maxamedow xadiidu muusaa nebi muuse warkiisii ma kuu yimid id wakhtigii uu war ah oo waxaad ku tacalluqisaa xadiidka masderka ra'aa uu arkay muuse naaran dab meel ka baxaya uu arkay oo faqaala dabeed uu ku yidhi liahlii ehelkiisii uu ku yidhi umkuthuu nagaada oo halkan sii jooga waayo inii anigu anasu waxaan arkay naaraa dab lacallii aatiikum waxaan mudanahay inaan idinka keeno minhaa dabkaa xaggiisa biqabasin qori dabah inaan idinka keenood kulaashaan oo ujeeddada qoriga lacallakum tasdaluuna qasas baynu ugu tegi doonaa qabow bay ahaydoo waa inay kulaalaan oo ku diirsadaan marka lacallii aatiikum minhaa biqabas waxaan mudanahay inaan idinka keeno dabkaa xaggiisa qori dabah aw ajidu ama aan kaba helo cala naari ay cinda naari dabkaa agtiisa hudan ay haadiya midi hanuuniyo oo waddadaynu ka hallownay aynu ka ambannay ina tusa inaan ka helo oo masderka bimacna smi lfaacil sida maxalliguba uu soo qadarayo haadiyan yadulunii cala ariiq waayo waxaa la yidhi nebi muuse markii madyan uu ka yimid isagoo masar kusii socda waddadiibuu ka ambaday dabadeed dab meel ka baxayuu arkay dabna maahe waa nuur ilaahiya waa iftiin iyo nuur rabbi oo meel ka baxaya geed barakaysan halkaa nuur ka baxaya ayuu dab mooda uu ku dhaqaaqay waaba halka loogu waxyoonaye lagula hadlaye rabbi uu kula munaajoonayo markaa dab buu moodayay laakiin waa nuur alleh waxaa meesha ka baxayaayo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala halkaa kula hadlaya falamaa ataaha markaa wuxuu yihi de ama qori dablaan ka keeni ama cid wadadii aynu ka lunnay ina tustaynu ka heli falamaa ataaha dabkii markuu yimid waa nuurkiie nuudiya waa loo dhawaaqay nebi muuse oo maxaa la yidhi yaa muusa nebi muusow inii anigu ana anigu rabbuk rabbigaa baan haye fakhlac siib oo bixin calayka labadaada kabood waayo inaka adigu bilwaadi togii baad ku sugantahay almuqadasi ee la tahiray tuwan ee tuwan ahaa waa bayaan ama tuwan baad ku sugan tahay waa bedel waana aniguna ikhtartuka waan ku doortay nebi muusow nebinimaan kuu doortay iyo waxyi ee fastamic dhagayso oo dhugo oo u dheg raarici limaa yuuxaa waxa lagu waxyoonayo oo waa maxay waxa lagu waxyoonayaa waa kan inanii anigu ana anigu allaahu alle ayaanahay allaha keligii xaq lagu caabudo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq xaq mid lagu caabudaana ma jiro ilaa ana aniga mooye ee facbudnii icaabud aniga oo wa aqimi salaata salaadana oog oo lidikrii xusidayda darteed salaada u oog waayo ina saacata saacaddu aatiyatun waa tii imanaysa akaadu waxaabaan ku siganayaa uun ku dhowahay ukhfiihaa inaan qariyo maxaan u qarinayaa litujza si loo abaal mariyo ama maxay u imanaysaa litujza si loo abaal mariyo tacalluqeeda ukhfiid iyo aatiyada yacni ficilka iyo isamka faacilkaa doonta ku tacalluqi maxay u imanaysaa maan inaan qaryaba ugu siganayaa litujzaa si loogu abaalmariyo kullu nafsin naf walba bimaa tascaa waxay shaqaysanayso ee falaa yasudannaka yaanu kaa jeedinin canhaa saacaddaasi yaanu kaa jeedinin man mid laa yuuminu aan rumaynayn bihaa saacadda oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa oo fatardaa dabeed aada halaagsanto haddii lagaa jeediyo de yacni haddii lagaa jeediyo aada halaagsanto marka macnaha si aanad u halaagsamin dee waxa weeyaan marnaba ha raacinkaasoo ha ku dayan yaanu kaa horjoogsan kaana jeedin saacadda akaadu ukhfiihaa saacaddu horta waaqic ahaan dee waa makhfiya oo xilligay imanayso cid loo muujiye ma jirto haqulat fi samaawaati waalardi laa ta'tiikum ilaa bakta axadna ma oga malmas-uulu canha biaclama min asaa'ili labadii rususha ugu fadliga badnaa rususha malakiga waa jibriil iyo kuwa bashariga waa nebi muxamede dee waa kuwii isugu jawaabay ka la weydiinaya ka weydiinaya ugama war badna marka alle mooye axad ogi ma jiro kol haddaan cidna loo muujin maxaa looga cabiray akaadu ukhfiiha waxaan ku siganayaa inaan qariyaba ilan xaqiiqatan waaba qarsoon tahay xilligay imanayso astaamaha iyo calaamadaha ka soo horeeya mooyaane nahrulkhayrka abubakar jaabir aljazaa'ir caleyhi raxmat ullah towjiihaad dhowruu ku tilmaamayaa oo wuxuu odhanayaa waxaa lagu tawjiihin karaa in looga jeedo ikhfaau lxadiidi canha waxaan ku sigtayba in ka sheekaynta iyo ka warankeeda aan qariyo ila ilaahay wuu inooga waramay axwaasheeda iyo culayskeedii maadaama kuwa mucaanidiinta madaxa adagi ay kusii fogaanayaanuun waxaabaan ku sigtay warkeedaba inaan idinka daayo onan idinka waramin waa mid oo akaadu ukhfiiha markaa calaa xadfi mudaaf dhahoo ukhfii xadiiaha warkeeda inaan idinka qariyaan kuba dhowaaday idinkamase qarina waa idiin muujiyey waxaa kaloo la yidhi maya ukfi akaadudan in laga dhigo sila ama tawkiid oo fii kayri lqur'aan waa zaa'id baa la odhan lahay ta'aduban maca alqur'aan qur-aanka ziyaadiya nuqsaantoona ma lehe in la yidhaha waa sila ama tawkiid oo muqaarabadii ama dhawaanshihii ma faa'iideynaysee akaadu ukfiha ay ukfiha unbay ka dhigantah yacni waxaan u qarinayaa warkeeda litujzaa in la abaal mariyo kullu nafsin bimaa tasca ka sheekaynta laga sheekaynayo ta saddexaad waa in la yidhaha ukhfiihaadu uziilu khafaaha oo bimacna alizaala qarinteeda inaan zuuliyoon idiin muujiyo warkeeda iyo dee calaamadaheega intaba waa la yidhi alla waxau ihi wamaa tilka taasi waa maxay biyamiinika miigtaada xaalay ku sugnaatay yaa muusa muusow qaala waxau ihi hiya iyadu casaaya ushaydii weeyi oo atawaka'u waan ku tukubayaa calayhaa korkeedoo dee waan cuskadaa markaan kacayo waanan ku socdaa oo waan irkadaa waahushu waanan ugu caleen daadiyaa bihaa ushayda calaa hanami adhigaygana caleentaan ugu soo daadiyaa oo waxaa la yidhi ushu ganta ayay lahayd oo dee geedaha gantadaa intuu soo suro ayuu sidaa ugu ruxayaa ama ugu lulayaa si caleentiyo midhuhu ugu soo daataan marka adhigayga ayaan ugu caleen daadiyaa ama aan ku kaxeeyaaba oo bimacnaa sawqna waa lagu macneeyey waliya waxay ugu sugan fiihaa usha dhexdeeda maaaribu yacni baahiyo ukhraa kale muraado kalena waan yacni ku leeyahay oo dee sahaydoon ku qaato wixii dhib loon isaga celiyo dee muraado kalena waan kule waan ku haystaa qaala rabbi waxau yihi alqihaa tuur ushaada yaa muusa muusow fa alqahaa dabeed waa tuuray faidaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba idaad waa fujaayiyo xayatun abeesaa tascaa ordaysa waaba ushii oo abeese islabarogaysa oo ordaysa qaala waxau rabbi ku yidhi khudhaa ilan wuu ka baqdee iska qaado oo walaa takhafa ka cabsoonin ilan hore umu arage sanuciiduha culimadu waxay yidhaahdeen waa tadriibun calaa maa sayaqac mar haddii fircawn iyo saxaradiisa ay jilibka isdhigi doonaan oo burhaantani uula iman doono dee waa lagu sii tababarayaa si aanu maalintaa uga baqan marka uu tuuray abeese noqoto waa la sii barayaa muuse marka waxaa alla ku yidhi khud ha qaado walaa takhafa ka cabsoonin sanuciiduhaa waxaanu usoo celin doonaa usha siirataha sideedii iyo xaaladeedii aluulaa ee hore wadmum udum yadaka gacantaada ilaa janaaxika garabkaaga xaggiisa udum oo u dhoweeyo halkaa garabka hoostiisa kilinkilada geli dabadeed ka soo saar baa meesha ku jirta takhruj markaa waxay soo bixi baydaa xaal ay tahay mid cad min gayri suu-in xumaan la-aanteed baras la-aanteed iyadoo cadaankeeda lagu indha daraandarayo oo shucaa ee cadeedoo kale iyo iftiinkeedii leh ayay gacantaad halkaa gelisay markaad soo saarta ay soo bixi laakiin ceeb la-aanteed iyo baras la-aanteed waxay la caddahayna cudur baraseed maahee waa mucjizo cadow alla ku siiyey aayatan xaal ay tahay mucjizo ukhraa kale markaa dee waa labadii mucjizee ugu waaweynaa mucjizaadkii sagaalka ahayee la siiyey oo gacantiiyo ushaa ugu cajaab badnayd gacantaa caddaanaysa iyo ushaa abeesada noqonaysa linuriyaka ay wa facalnaa daalika sidaa waxaan u samaynay ba allahu yihi linuriyaka si aanu kuu tusno min aayaatina alkubraa ay shay-an min aayaatina wax aayaadka ee ka mid a alkubraa ee weynida badan muuse waxaanu sidaa kuugu samaynay si aanu kuu tusno wax aayaadkayaga waaweyn ka mida oo gacantan iyo ushan ah kuwo kalena waa lagu siinayaa weeyi oo aan labadan ahayn idhab haddaba tag baa layidhi muuse waa lagu diray oo rasuul baa tee ilaa fircawna fircoon xaggiisa u kaco oo u tag waayo inahu fircoon taqaa wuu qooqoo dabarkuu goostay waana xadgudbay dee duqyaan ka weyni ma jiro wuxuu yihi ana rabukum laclaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri ninka rabbinimo iyo uluuhiye sheegtay waa duqyaan iyo xadgudub iyo dabarka oo la goosto halkii ugu sarraysay qaala waxa uu muuse yidhi rabbi shrax lii kol haddii la diray rabbigii ayuu baryayaa oo uu magan galay oo uu weydiisanayaa wixii rasuulnimada ugu kaalmayn lahaa ee caawimo u noqon lahaa wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow ishrax ii ballaadhi li aniga sadrii laabtayda ii ballaadhi oo wayasir ii fudaydi lii aniga amrii arinkayga risaalada iyo dacwadaad ii dirtayna allahayow ii fudaydi laabta allow ii ballaadhiyo laab ballaadhan iyo qalbi waasica hamiga dacwada iyo diinta lagu xambaaraa qalbigaaguba haddii diiqad iyo cidhiidhi aad taho waxba aanad qaadi karayn dee maxil dacwadeed baad xambaari kartaa ilaahu laabta ii ballaadhi ilaan qalbigaa wax lagu qaadaayo wayasir lii amrii arrinkayga risaaladana allow ii fudaydi waxlul waxlul ilaahow iga fur cuqdatan guntin min lisaanii carabkayga allahyow ka fur shuraaxdu waxay leeyihiin sida jalaaleynkaoo kale isagoo yar ayuu dhimbiil daba intuu qaatuu afka geliyey ayaa carabkii uu gubto sidaasaa dee carabka guntimaha uu yeeshay ama hadalka uu qaqabanayey oo fasaaxada iyo hadal cadayntu ugu adkayd laakiin arrintaa wax daliiloo cadaynaya kitaabkiiyo sunnada kuma haynee waxa la tilmaamay uun in carabkiisa guntini ku sugnayd guntintana waxaa lagu tilmaamayuun hadal qabasho ama gengayar ama hadalka qofkii dee inuu qaqabanayo oo aanuu wada cadayn karayn baa looga jeedaa cuqdada marka macnaha dabarkaa yar iyo guntinta allahayow iga fur buu yidhi ilaahayna waa ka furoo dee fasiix buu noqdo qad uutiita suulaka yaa muusa watay noo soo socota waxaadna weydiisatay waa kusiinay ku siinay waxlul allahayow iga fur cuqdatan guntin min lisaani carabkayga ka fur oo si hadalkaygu fasaaxo u yeeshoon dadka wax u fahamsiin karo intaa qabashada hadalka iyo guntinta allahyow iga fur yafqahu ha fahmeene qowlee hadalkayga wajcallii allahyow iyeel wasiira midi kaalmeeyo oo min ahli ehelkayga ka mid ah ka bedelo haaruuna haaruun allow kaalmeeyo iiga yeel akhii walaalkay ah ku bayaamiyo ushdud allahyow ku adkee bihi walaalkay asrii waxa weeyaan dhabarkayga iyo garabkaygaba allahyow ku xoojiyo yacnii igu xooji oo garab iyo gaashaanba iiga dhig oo wa ashrighu allahayow wadaaji haaruun waa walaalkii haaruune fii amrii arrinkayga rasuulnimadana ilaahw ila wadaajiy oo isagana rasuul ka dhig ibnu kaiir waxa uu yidhi akbaru shafaacatin fi dunya waa shafaacatu muusa liakhiihi haaruun adduunyada addoon addoon erge uu u galo ergada ugu weyni isku wada daro waa tuu muuse walaalkii haaruun ugu ergeeyey dee waa nebinimo yacni waa addoon meeshuu gaadho halka ugu sarraysa oo ibnu kaiir waxau yidhi waxaa salafka barhkood yidhaahdeen maa shafaca axadun fi axadin shafaacatan fi dunya acdamu min shafaacati muusa fi haaruun an yakuuna nabiya weligeed qofna qof kale adduunyada uguma ergeyin shafaaco iyo erge ka weyn tuu muuse walaalkii u galay inuu nebi noqdo waana looga dhigay wa ashrighu wadaaji fii amri arrinkayga risaaladana oo haylo wadaaga rasuulnimadee rasuul iiga dhig kay nusabixaka si aanu kuu nasahno allahayow kaiiraa yacnii in fara badan ay tasbiixan kaiira oo wanadkuraka aanu kuu xusno allahayow kaiiraa ay dikran kaiiraa xus fara badan waayo inaka adigu kunta waxaad aatay bina anaka basiiraa kiina arkaya yacni waxay tilmaamaysaa daaciga iyo qofka xilka diinta xambaaraya sidaanu uga maarmayn acwaan iyo dad u hiiliya oo garab iyo gaashaanba u noqda oo camalka dacawiga iyo khayrka la wada qaala waxau yihi rabbi qad uutiita alla ilahay dhab ahaan baa laguu siiyey su-ulaka ay mas-uulaka wixii aadna weydiisatay yaa muusa muusow walaqad manannaa calayka maratan ukhraa id awxaynaada dambay ku xidhanta ku tacaluqaysa marka qaala rabbi waxau ihi qad uutiita alla ilahay dhab ahaan baa laguu siiyey su-ulaka waxaadna weydiisatay yaa muusa nebi muuse wallahu aclam